kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ay marti igu yihiin qoys soomaaliyeed oo degan dalka koonfur afrika maxamed axmed afrax iyo xaaskiisa bishaaro nuur iyo saddex caruura oo ay dhaleen waxay ku nool yihiin magaalada cape town ee dalka koonfur afrika halkaas oo ay ka shaqaystaan caruurtooda oo ku dhalata isla dalkaasna ay ku korsadaan iskuullana ka aadaan waxay barnaamijkan nagu barayaan qeyb naga qarsoon oo ka mid ah soomaalida dalkaasi degan gaar ahaan sida ay tahay nolosha qoys soomaaliyeed oo caruur ku korsada waddanka koonfur afrika
wadankan ayaan ku kocay oo wakti badan joogaa doorasho igama ahayn laakiin qofku markuu oo safar soo galo qof walba wuxuu ku degaa qofka ay qaraabada yihiin oo markaas wadanka uga soo horreeyey marka saas ajligeed ayaan ku imaaday laakiin ilaahay dib wuxuu igaga dhigay inay noqoto magaalo fiican oo ku indhaqaado oo mar labaad dugsi sare aan ku dhigto luqadaha wadanka labada luqadooda xoogaa hadda loogu hadalka badan yaha marka ingilishka laga soo tago oo midna la yidhaha qoosa midna la yidhaha africanis ayaan dugsi sare ku dhigtay marka sidaas bay ku dhacday inaan macnaha magaaladan ku noolaado wakhtigaas aadka u dheer kabacdi baan halkii ku guursaday maasha allah haddana jaamacad baan ku dhigtaa oo jaamacadaha waddanka ugu sarreeya ka mida waxaana ka bartaa sharciga abukaatanimo marka alxamdulilahi ma waa ku haystaa hadda ilaahay xaaskayga saddex caruuro iga siiyey laba wiil iyo gabaraa ii joogto arday jaamacadeedna waa ahay xillina waa shaqeeyaa carruurta baan koriyaa xillina jaamacadda baan dhigtaa marka alxamdulilah aad baan ugu qanacsanahay noloshto africo aan hadda ku heys waayahay dugsi saread ku dhigat halkaas bal dadka waxaad u sheegtaa inta badan dadka soomaalida ah ee aan south africa joogin ee banaanka uun ka maqla waxay dadka maqlaan soomaali la dhacay soomaali ganacsi haysato ganacsigoodii meesha inta la dhacay iyagina dil loo geystay oo dilal marar badan soo noqnoqday ay ka dhaceen siday kuugu suura gashay inaad dugsi sare oo dalkaas ku yaala inaad tagto maxay ahayd shuruudahaad buuxisay wallaahi walaashii caaisho waxbarashada waddankan way iska fududahay xitaa waxaa dhacday adiga muddo laba sano ka hor waa laysku qabsaday wasaaradda waxbarashada iyo qolyo human rightska waxay isku qabsadeen dadka qaxootigan sharciyada haysan iskoolaadka ma loo ogol yahay mise looma ogolo waddankan waxaa ugu sarreeyo maxkamadda constitutionka waxayna xukmisay xitaa ardayga hadduu haysan waraaqad aqoonsi oo waddankan waxaa ku nool refugee badan oo aysan waraaqadaha qaxootiga xitaa in loo ogolaado ayay xukmisay maxkamaddu marka soomaalidu iyagaana waxbarashada raadin marka waddanka lagama lahan constitutionka waddankanna waxaa waxyaabaha ku qoran waxaa ka mida in south africa ay wada leeyihiin dhammaan dadka ku dhex nool marka soomaalidu laba ciladaa haysato midda koowaad oo ah inay iyaga dadka iska saaraan oo aysan dadka dhexgelin iyo tan labaad oo ah in dadka waddankan u soo cararay soomaalida boqolkiiba sagaashan shan waxaan dhihi karaa dad macnaha shaqa doona ayay ahaayeen yani dad macnaha waxbarasho iyo ay ka maqan tahay maba aanba marka waa dad iska xamaalata ah dad sida badan waxaan samayn jiray maalintiin dukaankan ka shaqaysan jiray habeenkiina galabtii toban saac ilaa habeenkii saddex saac ayaan dhigi jiray iskoolka inta aanan macnaha jaamacadda gelin marka dugsi sar koorse dugsi sara oo waxay ahayd maqribkii ah oo dadka waaweyn loogu talagalay bal dhinac kale haddaad abaarto nin qoys meesha ku haystaa tahay bal caruurtii iyo korintoodii iyo qaabkii dadkaad dhex degan tahay xaafadda haddaad iyadana wax nagala wadaagtid noloshu waddanku ma dhib badno wayna iska fududahay soomaalidu sida badan waxyaabaha hadda aad ugu dhib badan yihin waxaa ka mid a weliba eriyadan deganahay xagga kirada guryaha aad aad qaali u ah maana maciishada south africa waa iska raqiis oo qoyska dhan lacag yaraa isaga filan bishii problemada ugu weyn soomaalida ay wajahaan ama dadka qoysaska sida anoo kale waa xagga kirada qaaliga ah waaya waxaad tiri maciishada waa iska raqiis hadda qoyskaaga waa adiga iyo xaaska iyo saddex caruurood dhasheen shan shabaa tihiin imisa qoyska idinkaoo kalea ku filan bishii waxaan ugu filan xagga maciishada haddii aan dhaho isku celceli saddex boqol oo dollar ama laba boqol oo dollar wayna kaafita xagga raashinka meesha kirada ah laga dhiibaayo almost boqol lix boqol oo dollar falaidka labada qol ah dadka soo afrikaankaana waa dad aad u fiican haddii aad isfahantiin cilada ugu weyna soomaalida haysatana waxay tahay meelaha ay ku ganacsadaan ama dadka kula macaamilaan ayaa waxay iska yihiin meelo tuulooyina oo dad macnaha jaahiliina oo aan ilbax ahayn dad soo afrikaanka ay aadka faqiir kuwa ayay ku dhex ganacsadaan marka hadda ugu weyn ama dhibka ugu weyn soomaalida haysa waa taas maana dadka xadaarada soo afrikaanka waa dad aad u fiican waana dad aad soomaalida u xushmeeyo oo noo jecel waxaa laga yaabaa dad badan oo ku dhagaysanaya in ay isweydiiyaan wararka inta badan dalka koonfur africa laga helo ee ku saabsan soomaalida waxay soomaalidu maqlaan oo anigaba aan ku jiro dad soomaaliya dukaankii lagu gubay iyagii la dilay dukaankoodii loogu dhacay habeen madow waxyaabahaasay soomaalidu maqlaan aadna waxaad dhowr goor hadda carabka ku dhufatay in dadka south africaanka ah ee koonfur africa u dhashan ay yihiin dad xadaariyiina oo aada u wanaagsan soomaalidana soo dhaweeyay maxaa ku qancin kartaa dadka hadalladaa maqli jiray ku saabsan dadka reer koonfur africa iyo dhibaatooyinka marar badan kasoo gaaray soomaalida wax hadda nagu taagan amana cunsureeye ma lahan waxa macnaha waxaa macnaha ishaleelayo dadkii oo faqiiriin ah crimekiina uu ku badan yahay iyo eryadii ganacsigeena uu ku yaala boqolkiiba sagaal sideed inay tahay eryada dadka fuqarada soo afrikaanka ay degan yihiin marka taasaa keenaysa in ayagana ay la kulmaan dhibaato waaya qoyskii baad la joogtaa saan qiyaasaya hadda ha ilmaha ag jooga hadda haya haya hooyo ma la hadli karaa caruurta hooyadood waa la hadli kartaa gabar actifaa jirta iyadana oo soomaaliga xitaa taqaano oo anise la yidhaaho idan oo ku dhiibi karaa waaya hooyada igu horey okay she wanna first speak to hooyo haye hooyadan ku dhiiba insha allah hola hadli assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah magacaaga maxaa la yidhahdaa magaciigu bishaara la dhaha bishaare nuura lay dhahay alxamdulilah ilaaha mahad u sugan tahay soo africana waa ku fiicannaha sharafey saddex caruuraad ku dhashay maxaa dadka la wadaagi kartaa ee south africa uun maqla qoys macnaha degan dalka koonfur africa ahaan walahi south africa alxamdulilah ilaahayaan waa ku mahadinaynaa meel walbo ilaahay kugu baryey oo ku nabad qabto aada iyo aada horta ugu faraxsanahay waxaa adiga waxaa joogaa muddo two thousand elevena soo gala wadankan ilaa hadda alxamdulilah wax dhibaataana kuma arkin dadka waa horta waa dad la dilo waa jiraan waa lukeshimanka dadka waa lagu dilaa waa la dhacaa laakiin dhinaca caafimaadka sharciyaasha waxaan ku dhahay aada iyo aada u wanaagsan caruurtaada saddex baad ku dhashay halkaas saddexdaba ma la siiyey sharciga koonfur africa sharciga koonfur africa ilaa sideed iyo toban jira lagu siiyaa marka ay qoftu ay tahay sharciga refujiga ay haysato warqad dhalashana warqad dhalasho way siiyaan haa laakiin midda oo south africaanka saxda ee malama siiyo taas goormay helayaan carruurta markay sideed iyo toban sano ay gaaraan ou helaya laakiin dhinaco waxaa jirto lacag yaroo ceyrey bixiyaan way siiyaan oo ilmaha way ku haquuqiyin dhinaca caafimaadka sidoo kale caafimaadku lacag la-aan waaye oo ilmahaasay ku haquuqiyin wadanka u dhasho marka hadda ilmahaaga uu dhakhtar u baahdo kale iyo marka aad dhalaysaba ma inaad insurance caafimaad lahaataa mise dawladda arrintaasi qaabilaysa dawladda aa qaabilayso wax shaqa adikuma lid haba yaraatee hadda marka carruurta ay dhakhtar u baahdaanna waa lacag la-aan aada iyo aad aadaa lagu macnaha aad servicekeer u fiican yahay dhinaca daawada dhinaca aada iyo aad uga fiicantaa marka wax dhibaato ah oo aad sheegi karto ama culays ah oo aad tiraahdo allay leh waa dal qurbo kolleyba dhib iyo dheefba wuu leeyahay oo dadka aad la wadaagi karta ma jiraa ah markaad fiiriso caruurta meelahay ku cayaarayso caruurta kale ay ay maaragtay ay inay dhex galaan ay u baahan yihiin marka aad banaan u baxayso kale caruurtii iyo ilaalintoodii markaad la barbar dhigto tan soomaaliya mar haddaad soomaaliya soo joogtay maxaa farqiga u dhexeeya dhinaca haddii la dhaho deegaanka iyo isdhexgalka carruurta wax kugu mashquulaa male ilmo lagaa qaadaa ma jiraan waxaan ku dhaha waxbarashadoora haay waaye caafimaadka lacag la-aanuu ku yahay isigana sidoo kale haay u yahay aad iyo aad u abaayo oo u fiican yahay waddankeena ilaahay waxaan ka barya inuu saan camal nooga dhigo
marka waa waddan aada u dhisan oo horu maray sidaad sheegtay wax isku mashquulaya male baad tiri marka caruurtii carruurtii ma u baahan yihiin ilaalo gaara oo in carruurtii qofka laga xado cunugaan la ilaalinayn ama aan la daba socon ma jirtaa arrimo noocaasa
maya maya wax la xadaayo iyo wax la qaadanayo ma jiraan meeshaan waa aada u wanaagsan tahay wax ilmana laguma xado ilmahana laguma dilo iskuulaadka dugsiyaasha qur-aanka sida maasha allah waayo waa dugsiyaal qur-aamaha ku yaallo oo aad iyo aad loo dhiganayo cunuga saaka lagaawada cawada lagu keenaayo alxamdulilah shukr balcaalamiin waayahay waxaan rabaa marka inaad ii dhiibto anisa oo aabaheed ka dhawaajinaya af soomaaligeeda si fiican u taqaano waa lagu dhiibaa ay aada umahadsanta adigana
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah yaa ila hadlaaya magacaaga maxaa la yidhahdaa aniso anise ayo aniso bishaaro
maxay tiri maxay tiri anise bishaaro anise bishaaro maxay ula jeedaa aniso bishaaro waana nexteeda miya macnaha labada cunug wiilku wuxuu yidhaa ayuu maxmedaa la yidhaahaa gabadhan waxay tiraa aniso bishaaro marka Hooyada- waxay tiri labadaba aabo isku qaadama ani hooyaan hooyaan la jiraa
Ay- waa meeqa jir anisa Em, laba sana jirta lix sano em, baan.
waayahay anisa waxaad tiri anise bishaaro maxaad magacii aabbe ku diiday I don't know.
waad waad iska jeclaatay miyaha inaad anise bishaaro magaca hooye iska qaadatid Ha.
fasalkee ku jirtaa iskuulka Em, grade one.
grade one dugsi qur-aanna ma dhigataa Ha.
qur-aanka ilaa intee gaartay Em, one fetch.
waa la fajri ma akhri kartaa suuratulfajr
Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإمام التي لم يخلق ما شاء الله فتموت maasha allah gabar fiicanaad tahay anisa maasha allah qur-aanka halkaas ka wad iskuulkana maxaad ku barataa and homework.
hay I learned mathematics Aha.
for,
and what else and I learned English, and then I learned Afrikaans, and then, and, and then I learned the math.
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahaayeen qoys soomaaliyeed oo degan dalka koonfur afrika oo ka sheekeynayay sida ay tahay nolosha qoys soomaaliyeed oo halkaasi carruur ku korsada intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo